wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ismaaciil axmed garaas ayaa mas-uuliyiinta fadhiya xafiisyada kastamka ugu baaqay inay ka hortagaan waxyaabaha dhacay ee dalka soo gelaya sida dawooyinka dhacay raashinka qalabka dhismaha iyo dhammaan adeegyada aan tayada lahayn wasiirka ayaa carabka ku adkeeyey in qofka jooga xafiiska furdooyinka ama kastamka uu yahay kan keliya ee la rabo inuu go-aamiyo waxyaabaha wadanka soo gelaya sidoo kalena uu awood u leeyahay inuu celiyo wax walba oo dhacay ismaaciil axmed garas wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland ayaa ugu horeyn faahfaahiyey muhiimada ay leedahay in laga feejignaado waxyaabaha dhacay isaga oo ku baaqay in laga hortago waxaan rabaa inaan ka hadlo muhiimadda qofka iyo xafiiska kastamku ay u leeyihiin ummadda ay u adeegayaan kastamka qofka jooga waa qofka laga rabo inuu waxa soo gelaya jubbaland waxa la ogol yahay inay soo galaan iyo waxaan la ogolayn qofka la raba inuu katargara inuu inuu inuu inuu yidhaahdo waxaan lama ogolo waxa waa laga ogol yihiin daawadan waa dhacday anigu wasiirka caafimaadkaana daawooyin badanoo waxa soo gala wadanka weliba kuwa ka soo gala way baabuurta iyo dhinacyadan iyo airbortka dekeda maaha mainly laakiin customka meel walbay joogaan ama doble ha joogo ama dekeda kismaayo ha joogo ama buurgaaba ha jooge waxaa la rabaa qofka customka ka shaqaynaya waa qofka la rabo waxa waddankan soo gelaya inuu inuu inuu isagu go-aamiyo raashinka dhacay waa inuu celiyaa qalabka dhismaha oo suitableka ku ahayn jubbaland waa inuu celiyaa birta soo gelaysa oo shubka lagu samaynayo oon ku fiicnay waa inuu celiyaa shamiitada aan suitableka ku ahayn jubbaland kismaayo for example waa meel humidity ku badan yahay dhaxalkeeduna badan yahay birta guryaha lagu dhisayo ood ogolaanaysa inay lagu isticmaalo jubbaland waa inay tahay bir ku habboon adeegan meesha aan deganna marka muhiimadda customka wax laga sheekayn kara ma aha waxaan jeclaan lahaa dadka ka shaqeeya customerska in la siiyo tababar ku filan oo ay nagu badbaadin karaan daawada dhacday nagaga badbaadin karaan raashinka dhacay nagaga badbaadin karaan waxa qualitygoosa uu fiicnay naga badbaadin karaan dakhligana ku kordhin karaan iyagoon wax u dhimayn korodhka dakhliga inay haddana ogolaadaan wax ku fiican human consumption